alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kasiira baabu taxriimi اlkadib xarimista beenta la xarimay ayuu baabu yahay alkadib ikhwaani tacriifkeedu waxa uu yahay alikhbaaru can اshayi bikhilaafi ma huwa calayh fi nafsi اlamr ama alikhbaaru bikhilaafi اlwaaqic sida arrinku uu yahay ee xaqiiqdaasi ka duwan in lagu sheego ama lagaga warramo ayaa la yidhaahdaa been beentuna waxay ka mid tahay waxyaabaha laynoo diiday ee muxaramka ah sidaynu arki doonno sifaadka munaafiqiintae camaligaa baanay ka mid tahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yihi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm horaynu u soo maray waxaanaad cilmi u lahayn ha raacraacin oo ha sii dabagelin wqaala tacaala maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid qofku kuma dhawaaqo wax hadalaba kuma dhawaaqo ilaa hadduuse ku dhawaaqo ladayhi agtiisa waxa ahaaday raqiibun malag markaa xaadirahoo joogo catiidun heegan ah waayah aayaddaa dhowr jeer baynu soo marinay soo maray mar kasta oo qofku uu doonayo inuu hadlo aayaddan iyo adilada la midkaa inuu istixdaarsado oo xasuusto ayaa loo baahan yahay hadduu markaa ogaado hadalkiisu inuu yahay wax xun oo dhibaya ama aan wanaagsanayn waa inuu iskaga gaabsado wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ina sidqa runtu yahdi waxay qofka ku hagtaa ila lbiri wanaagga wa ina albira wanaagguna yahdi ila ljannati jannaduu qofka ku hagaayo qofku markuu wanaagga iyo khayrka la yimaaduu joogteeyo jannadii inuu ku galo ayay keenaysa oo uu sababu yahay wa ina arajula ninkuna layasduqu run buu sheegaa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaaha ilaaha agtiisa looga qoro sidiiqan mid run badana ah oo sidiiq waa siyaqu lmubaalagahay ka mid tahay mid aada u run badan runta ayuu sheegaa oo sida riwaayadda muslimku weliba sheegaysa uu ku dadaalaa u qastiyaa inuu had iyo jeer run ku hadlo u beenta iska ilaaliyo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro qof run lawahoo runta sheego oo lagu yaqaano wa ina alkadiba beentuna yahdi ila alfujuur xumaha ayay qofka ku hagtaa wa ina alfujuura yahdi ila annaar wa ina arajula qofku layakdibu ninkaa la soo qaatay laakiin ninka kuma khaas ahay dee haweenaydina waa kala mid wa ina arajula qofku layakdibu been buu sheegaa xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kadaaban been badano inuu yahay markaa riwaayadda muslimku sida ay tahay tanna waxay ku daraysaa wayataxara lkadib beenta ayuu u qasdiyaa ku dadaalaa mutafaqun calayhi xadiidkan horena waynu u soo maray baabkii sidqiga ee kitaabka xaggiisa hore waxaanuu inoo tilmaamayaa faa'iidada iyo qiimaha ay leedahay runtu iyo dhibta iyo xumaanta ay leedahay beentu wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal arbacun ay arbacun min alkhisaal afar khasladood man kunna fiihi axadka ay dhexdiisa ahaadeen ee ku sifoobaa kaana wuxuu noqonayaa munaafiqan munaafiq buu noqonayaa khaalisan badhax tiran munaafiq khaalisuu noqonaya oo munaafiqnimadiisu ay khaalis tahay oy badhax tiran tahay munaafiqnimada khaaliska ah xadiidku sheegaya muraadka looga jeedaana waa anifaaqu lcamali waa nifaaqii camaliga ahaa waayo nifaaqu wuxuu u qaybsamaa mid camaliya iyo mid ictiqaadiya ayuu u qaybsamaa nifaaqa ictiqaadiga ahi waa nifaaqa ku saabsan qofku inuu islaamnimadana muujisanayo gaalnimona hoosta ku haysta iyo takdiiba uu qarsanayo waana ka dadka waxa weeye ku sifaysani ay yihiin gaalada walow dusha islaamnimaha kaba muujistaane aakhirana fi darki lasfali min annaar ay tegayaan waxaa jira nifaaq haddaba isagu camaliyaho nifaaqa camaliga ahi waa camaladii munaafiqiinta lagu sheegay oo beentu ay ka mid tahay qofku inuu ku sifaysnaado ama uu la yimaado marka kaana munaafiqan khaalisan waxaa laga wadaa munaafiq munaafiqnimadiisa camaliga ah ay khaalis tahay buu noqonaya waman kaanat fiihi khaslatun minhunna khasladii iyo arrin arrimahan ka midi qofkay ku sugnaatana kaanat fiihi khaslatun min nifaaqin khaslad munaafiqnimaa baa ku sugnaanaysa xataa yadacaha ilaa uu ka tegaya khasladii buu haddaba tiri ee hiya iyadu idaa tumina marka la aamino khaana wuu khiyaameeyaa idaa xadaa marka uu warramayana kadaba been buu sheegaa been buu ku warramaa wa idaa caahada marka uu cahdi iyo ballan galana hadara wuu buriyaa wa idaa khaasama marka uu doodee cid uu la doodana fajara xumaan iyo leexin buu ku sameeyaa uu ku xumaan sameeyaa oo baatil iyo waxyaabo aanu markaa u sugnayn iyo umuur buu sheegtaa muttafaqu calayhi waqad sabaqa bayaanuhu maca xadiidi abi hurayrata binaxwihi fii baabi alwafaa'i bilcahdi halkaasaynu ku soo maray isagiiyo xadiidkii abi hureyre khasladaha kale isaguna sheegayey shaahidku halkan waxa weeye waa beenta khasladii munaafiqiinta rasuulku ku daray sala allahu calayhi wasalam intaasaaba xumaan iyo foolxumo ugu filan beenta inuu qofka muuminkaahi kolkaa iska ilaaliyu ka durka weeyey wa can ibni cabbaasin weliba wakhtiyadan dambe beentu aada iyo aad bay u faaftay waa waxyaabaha la odhan karo macaasida la odhan karo xadka ayay goosatay weeye yaa aad iyo aad bay beentu u faafta ilaa inta iska ilaalinaysaaba ay yar tahay weliba aaladahan hadda la isticmaalo telefoonadiiyo wixii la midana la odhan karaa beentaasi way ka sii qayb qaateen wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi man taxallama qofka inuu ku riyooday sheegta oo macnihi waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay sheekha inoo macnayn doona inuu ku riyooday ama uu ku dhadhabay sheegtaa isku kelifa bixulmin riyo lam yarahu aanu arag ee dhahdo waxaa iyo waxaasaan arkoon ku riyooday kullifa waxaa lagu kalifa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba midhoo heeda inuu isku gunto walan yafcala mana samaynayo waa lagu cadaabayaa arrinkaa waxaana la odhanayaa isku gunud ilaa intaad isku guntayso ilaa intuu isku guntayo cadaabkaasaa lagu wadaya iskumana gunti karo aa cadaabkaasuu ku jirayaa weeye ilaa ilaahay jalla wacalaa intuu doono waman istamaca qofka dhagaysta ilaa xadiidi qowmin dad xadiidkood iyo sheekadood walxaal hum iyagu lahu isaga kaarihuuna ay necbaysanayaan oo dhegaysigaa aanay u ogolayn oo la necbaysanayaan suba waxaa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood alaanuku maar la dhalaaliyey baa lagu shubaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada maar la dhalaaliyey ayaa lagu shubaa waman sawara qofka sawiro suuratan sawir yacni waxyaabaha nool ka mid ah cudiba isna waa lagu cadaabaa oo wakullifa waxaa lagu kalifaa an yanfukha inuu ku afuufo fiiha suuradaa dhexdeeda ruuxa naf walaysa binaafikhin kumana afuufi karayo sidaasuu markaa ku cadaabmaya ku afuuf baa la odhanaya kumana afuufi karayo waa la cadaabaya kolkaa cadaabkaa lagu wadaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ikhwaani inay muxaram tahay qofku soo jeedkaba ka kaalaya xataa marka uu hurdo inuu maaragtay riyadiisa been ka sheego u yidhaahdo waxaanan arag waxaan u arag baan arkay uu yidhaahdo xaaya waxaasaan arko sidan aan ku riyoodo kada wa kada arrin sahala maaha waa dembi weyn weeye qaala taxallama ay qaala yidhi innahu xalama fii nawmihi hurdadiisa ayuu ku dhadhabay uu ku riyooday wa ra'aa kada wa kada waxaaya waxaasaan u ku arku ku riyooday wa huwa kaadibun isagoo been sheegay ayaa taxallamada looga jeeda marka waa takallafo oo riyo isku kalifa aanu arag oo maaragtay sheegta waalaanuku bilmaddi wadami nnuuni alaanuk wa takfiifi alkaafi wa huwa arasaasu almudaab maarta ama rasaasta la dhalaaliyey weeye ee dab lagu dhalaaliyey taasaa dhagaal lagaga shubayaa marka cid aan ogolayn inaad dhegaysato dhegaysigoodu waa muxaram weeye وعن بن cمر رضي الله عنهma qاaل wuxuu hi qاaل نبي نبgu wuxuu hi slى الله عليه وسلم أfr الفirا been abuuradka waxa ugu xun oo ugu maaragta been abuuradsan an yuriya الrajuل qofku inuu tusiyo caynayhi labadiisa indhood maa lam taraya waxaanay arag rawaahu الbخaariي ومacnaahu macnihiisuna waxa weeye yquulu inuu ihahdo rأytu waxaan arkay في ma shay lam yarahu aanu arag waxaanu arag inuu dha waan arka marka afra alfira alfira waa jamcu firya firyadina waa been abuuradkii been abuuradka ugu daran ee ugu dembiga weyn ee ugu been abuuradsani qofku waxaanu habeenkii ku riyoonoonu arag waa inuu idhaahdo waan arkay marka waa in arrintaana la yska ilaaliyo aada iyo aada looga feejignaado qاla وعn smرة بن جuنdب رضي الله عnه qاala qاala rasuul الlahi slى الlaه عaليه وsلم xadiiث dheer buu kolkaa halkan soo aroorinayaayo aad iyo aad u caظiim ahoo markaa la yaab leh oo masaa'il badan xambaarsane bal hadda iska qabo wuxuu ihi صaxaabigaasi kaana rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa slى الlaه عaليه وsلم mima yukثir an yqula لأصxaabه mimaa kii miduu ka mid ahaada yughiru uu badiyo an yaquula ay qowluhu hadalkiisa liasxaabihi uu ku idhaahdo marka ciraabada la saaray bay ka mid tahay sidaaan u laqbaynayoo an yaquula antaa iyo ficilkaa ay gashay masderka laga dhalaalinayo ee qowlka ahi waa mubtadihi oo mu'akhar ah khabarkiisuna mimaa yughiru buu dhacaya marka hadalka rasuulku sala allahu calayhi wasalam soo socday uu saxaabada ku odhan jiray wuxuu ka mid ahaa waxyaabuhu badin jiray muxuu ahaa hadalkaasi hal ra'aa miyuu arkay axadun minkum mid idinka midi min ru'ya riyo ma arka markuu subxii tukiyo ee uu ku soo jeedsado ayuu saxaabada odhan jiray wax riyo a ma aragteen dabadeetana ciddii sheegta wuu u fasiri jiray fayaqusu calayhi wuu uga qisoon jiro o wuu uga warrami jiray man shaaa allahu cidduu ilaahay doono an yaqusa inuu uga warramo cidduu ilaahay doono inuu sheego ayaa u sheegi jirtay riyada iyo waxa uu arkay wa innahu qaala lanaa wuxuu nagu yihi rasuulku daata khadaatin subax wuxuu nagu yihi aroor markii uu weydiiyey yidhaahdeen annagu riyo maanaan arag ayuu riyo uu arkay isaguu sheegayaa wa ru'yatu lambiyaai xaq riyada ambiyaduna waa xaq inahu aatayaanii waxaa ii yimaad leylata xalayta aatiyaanii laba yimaada waa laba malag bay ahaayeen wa inahumaa qaalaa lii waxay igu idhaahdeen inaliq ina mari wa inii anigu inalaqtu macahumaa waan raacay oo macoodaan tegey wa inaa anagu ataynaa waxaanu soo marray calaa rajulini ninkaasoo mudajicin jiifa wa idaa akhar waaba mid kale oo qaa'imun calayhi la dul taagan bisakhratin dhagax wa idaa huwa yahwi waaba isaga oo ku ridayo ku sii daynaya bisakrati dhagaxa lira'sihi madaxiisa oo fayahlaqu ra'sahu madaxiisa ku bashaaqinaya dabadeeta fayadahdahuhu lxajaru dhagaxiibaa u weelaanwilyoonaya haahunaa xaggaasi oo markuu madaxa kaga dhufto ayuu xaggaa dee uga giraangiraya fayatbacu lxajara dhagaxa ayuu raacaya ka daba tegaya faya'khuduhu wuu soo qabanaya falaa yarjicu ilayhi ninkii u soo noqon maayo xataa yasixa ilaa uu ka bogsado oo uu ka caafimaado ra'su madaxiisu kamaa kaana sidii uu ahaa uga caafimaadoo biri xidha madaxii dhagaxa lagu bashaaqiye baa intaa dhagaxa lasoo qaadayo birixsi noqonaya uma yacuudu calayhi wuu ku soo noqonayaa fayafcalu bihi wuxuu ku samaynaya mila maa facala sidii uu ku sameeyey oo kale almaratu lula markii hore qaala wuxuu uhi qultu waxaan ku ihi lahumaa labadii malag subxaana allah ay tansiihan lilaahi camaa laa yaliiqu bihi weeye ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan wax kastoo aan u qalmine maa haadaani labadani maxay ahaayeen kan jiife ee madaxa laga bashaaqinaya iyo kan bashaaqinaya marka subxaana allahi iyo tacajubna waa loo isticmaali karaa qaala lii waxay igu idhaahdeen inaliq inaliq ina mari ina mari oo fanalaqnaa waanu tagnay oo faataynaa waxaanu soo marray calaa rajulinin ninkaasoo mustalqin u jiifa liqafaahu ay calaa qafaahu qadaadka u jiifa wa idaa aakharu waaba mid kale oo qaa'imun calayhi la dultaagan bikalluubin kalbad min xadiidin xadiid ka samaysan kalluub markaa aflahoo xadiid ka samaysan ayaa waxa weeye uu la dultaagan yahi yaa oo sida maqaska weyn sidaa wuxu kala goynaysa wa idaa huwa waaba isagoo yaatii imana u imanaaya axada shiqay wajhihi wejigiisa labadiisa dhinac midkood ayuu imanaya fayusharshiru wuxuu ku jarjarayaa shidqahu qowlalkiisa ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa wejiga labadiisan dhinac dhinac ahaan buu ku bilaabaya dabadeeta halkaa qowlalka ayuu kaga qabanayaa wuu jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka ayuu ku jeexaya wa mankhirahu dulkiisana wuu jeexayaa mankhirka waxaa la idhaahdaa daloolkaasi sanka waay wa mankhirahu dulkiisana wuu ku jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu ka gaadhayo halkaa sanka daloolkiisuu kaga qabanaya halkaasuu haddana ku jeexaya wa caynahu cayntiisa ayuu haddana ku jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka dhankiiba saddexdaa jeexdumood buu ku samaynaya maruu qowlalka kaga qabto ilaa qadaadka maruu dulkaa sanka kaga qabto ilaa qadaadka maruu ishaa kaga qabto ilaa qadaadka uma dabadeetana yataxawalu wuxuu wareegayaa ila aljaanibi alaakhari dhinaca kale oo fayafcalu bihi wuxuu ku samaynaya mila maa facala biljaanibi alawali dhinaca hore siduu ku sameeye o kale famaa yafruqu dhammayn maayo min dalika aljaanibi dhinacaasi dambe dhinacaa dambe uu ku dambeeye ka faaruqi maayo dildilaacintiisa xataa yasixa ilaa uu ka fayoobaanayo dalika aljaanibu dhinacaasi hore kamaa kaana sidii uu markii hore ahaa ee uu fayoobaa ilaa uu uga fayoobaanayo uma yacuudu calayhi dabadeeta wuu ku noqonayaa fayafcalu wuxuu ku samaynaya mila maa facala fi lmarati luulaa markii hore siduu ku sameeyey oo kale qaala wuxuu uhi qultu waxaan i subxaana allahi amaa haadaani labadana maxay ahaaye qaala lii waxay igu idhaahdeen inaliq inaliq ina mari ina mariyo fanalaqnaa waanu tagnay faataynaa waxaanu soo maray calaa mili tannuuri wax moofo ah oo kale ah god moofo ah oo kale ah fa axsibu waxaan u malaynaya annahu qaala inuu yidhi faidaa fiihi laqatun wa aswaatun faidaa fiihi waaba iyadoo godkaasi ay ku jirto ka baxaysa laqatun buuq iyo wa aswaatun codob faطalacnaa fiihi waanu qoraansanay faidaa fiihi waxaba ku jira rijaalun rag iyo wa nisaaun dumar curaatun qaaqaawan waidaa hum waaba iyagoo yaatiihim uuga imanaya lahabun olol min asfala minhum xagga ka hoosaysa faidaa ataahum markuu yimaado daalika lahabu ololkaasi dowdow way qaylinayaan qaaq iyo qayla isku daraya qultu waxaa hi maa haaulaai kuwani maxay ahaayeen qaala lii waxay igu idhaahdeen inaliq inaliq soco soco ina mari ina mari fainalaqnaa waanu tagnay oo faataynaa waxaanu soo marray calaa nahrin webi nahrin iyo naharin hada in la reebay iyo in la kor dhigaato labaduba way suuroobaan oo way banaantay saynu horeba usoo mar faataynaa waxaanu soo marray calaa nahrin webi xasibtu waxaanu malaynaya annahu kaana yaquulu inuu ahaa mid yidhaahda axmara webigaasoo axmara cas mila dami sida dhiiga oo kale riwaayadda soo socotaana shakigaa waabay ka saari doontaa wa idaa fi nahri waaba iyadoo webiga dhexdiisa uu ku jira rajulunin ninkaasoo saabixun dabaalanaya oo yasbaxu ku dabaalanaya dabaasho oo yasbaxu ku dabaalanaya wa idaa calaa shati nahri waaba iyadoo webiga dhinaciisa iyo xeeligiisa rajulunin uu joogo ninkaasoo qad jamaca ku ururiya cindahu agtiisa xijaaratan dhagaxyaan dhagaxyaan taasoo kaiiratan fara badan waidaa dalika saabixu waaba kaa dabaalanayo yasbaxu dabaalanaya maa yasbaxu intuu dabaalanayo ayuu dabaalanaya wuu soo dabaalanaya uma yatii dabadeetana wuxuu imanaya dalika aladii qad jamaca cindahu lxijaarata kaa dhagaxyaanta isku abuuriyey buu imanayaa oo waxa weeye ku soo dhowaanaya fayafqaru wuxuu u furayaa lahu isaga faahu afkiisa fayafqaru maadadaa faqara bimacnaa fataxa weeye fayafqaru ee yaftaxu lahu faahu afku u kala waaxaya wuxuu webigaa dhiiggaa kusoo dabaashaba kii dhagaxyaanta badani ku ag urursanayd markuu isoo ag marayo ayuu afka u kala waaxaya fayulqimuhu xajaran dhagax buu markaa liqsiinaya afka u gelinaya hoohe fayanaliqu dabadeeta wuu tegayaa fayasbaxu dib buu u dabaalanaya uma yarjicu ilayhi haddana dib buu waxa weeye wuu soo noqonaya wuu ku soo noqonaya halkii intuu ku noqdo uu ka yimo haddana dib u soo noqonaya kulamaa rajaca mar kastoo uu usoo noqdo faqara lahu faahu afku u kala waaxayaa faalqamahu xajaran kana dhagax buu liqsiinaya qodha afka uu ka liqsiinaya qultu lahumaa waxaan ku uhi maa haadaani labadanna maxay ahayn qaalaa lii inaliq inaliq fanalaqna faataynaa waxaanu soo maray calaa rajulinin ninkaasoo kariihi lmar'aati ay kariihi lmandari muuqaal xun oo aragtidiisu aad iyo aada u xuntay aw kaakrahi aw mise wuxuu yidhi kaakrahi maa anta raa'in rajulan mar'a ha kaakrahi maa anta raa'in waxa uu markaa ahaa ka ugu xun waxa aad aragto rajulan ninnimo yaa maa anta raa'in waxaad aragto rajulan ee nin ah mar'a xagga aragtida oo mar'a tamyiis baa la ciraabaa faidaa huwa cindahu naarun macnii nin sidaa lafdigaa hore sheegaya aada u muuqaal xun oo waxa ugu xuneed aragto ah yaa oo aada u fool xun oo murugo ay leedahay aragtidiisu ayaanu soo maray buu yidhi faidaa huwa cindahu naarun waaba iyadoo agtiisa dab uu ka shidan yahay dabkaasoo yaxushuhaa uu waxa weeyaan markaa shidayo oo uu hurinayo oo uu xaabada isku raacinayo wayascaa xowlahaa hareeraheedana uu marmarayo waxa weeye socsocdo qultu lahumaa waxaan ku uhi maa haadaa waa maxay kanina qaala liinaliq inaliq ina mari bay idhaahdeenoo fanalaqnaa waanu tagno faataynaa waxaanu soo maray calaa rawdatin beer baanu soo marray beertaasoo muctamatin dhir dhaadheer fiihaa waxa ku sugnaay oo ku yaalay min kulli nawri rabiici ha beertaasoo fiihaa uu ku yaallo min kulli nawri rabiici ubixii guga dhammaantii uu ku yaallo nawrka waxaa la ydhaha ubaxa cad ubixii gugee caddaa ayaa ku yaalla oo markaa barwaaqo iyo dhir badan iyobay leedahay waidaa bayna dahrayi rawdati waaba iyadoo markaa rawdada ama beerta dhexdeeda rajulun inuu joogo ninkaasoo tawiilun dheer oo laa akaadu aanan sigayn araa inaan arka ra-sahu madaxiisa tuulan xagga dherarka fi samaai samada xaggeeda uu dheeryahay aad buu dheeraayo inaan arkay iska daayo maan u dhowaanahayn ama maan sigayn inaan madaxiisa arko dherer daraadii waidaa xowla rajuli waaba iyadoo ninka hareerihiisu ay joogaan min akari wildaanin caruurtii ugu badnayd oo maa ra'aytuhum qatu weliga aan arko qultu waxaa dhi maa haada waa maxay kanina wamaa haaulaai kuwan caruurtan ag joogtaana maxay ahaayeen qaala lii waxay igu idhahdeen inaliq inaliq ina mari si aad waxyaabo kale oo la yaab badan usii aragto fainalaqna waanu soconnay oo faatayna waxaanu nimi ilaa dawxatin geed baanu nimi geedkaasoo cadiimatin weyn dawxada markaa sheekha inoo fasiri doona waa geed weyn weeye waaya wa hiya shajaratu lkabiira geedka weyin baa la ydhaahdaa laakiin lafdiga bukhaarigu rawda ayuu ahaa faataynaa ilaa rawdatin cadiima beer weyn baanu nimi buu ahaa lafdiga bukhaarigu dawxa lafdigan ee axmed iyo baa wariyey kayrkii faataynaa waxaanu markaa nimi ilaa rawdatin beer beertaasoo cadiimatin weyn oo lama ara aanan arag dawxatan geed qau ka weyn qau weligay acdaa minha ka weyn haddii dawxa aynu ku wadno walaa ax iyo mid ka qurux badan toona qaala lii wuxuu qaalaa lii miyaan ahayn ya qaala lii unbu qor qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen irqa fiihaa geedan kor fartaqaynaa fiihaa waanu koray ilaa madiinatin madiine ayaanaan waxa weeye markaanu koray gaadhnay madiinadaasoo mabniyatin ka dhisan bilabinin dahabin bilabinin dahabin wa labinin fidatin laban markaa dahaba iyo laban fida ah ka dhisan oo labada laban ah ayaa midna tahay dahab midna tahay fido waa jannadii fa ataynaa baaba almadiinati magaalada albaabkeedii baanu nimi fastaftaxnaa waanaanu furitaan dalabnay wafutixa lanaa waana loo furay wadakhalnaahaa waanu gallay watalaqaanaa waxaa naga hor yimi rijaalun rag raggaasoo shadrun qayb min khalqihim ka mida waxa weeye abuurkooda ka axsani ma anta raa'in waxa aad aragtee ugu qurux badan oo kale uu yahay oo macnii qayb ka midii jidhkooda ay aada u qurux badan tahay wa shadrun minhum nisfi ka midina ka aqbaxi ma anta raa'in waxa ugu foosha xun eed aragto oo kale uu yahay raggaa markaa labadooda dhinac dhinacna aadka u quruxda badan iyo dhinacna aadka u foolka xun yahay baanu aragna qaala lahum waxay ku yidhaahdeen labadii malag lahum raggii idhabuu tagoo faqacuu ku dhaca fii daalika nahri webigaasi ku daata waidaa huwa waaba isagoo nahrun webi a muctaridun gudban sidaa uu gudban oo yejrii soconaay kaana maahu wa biyihiisa aad moodo almaxdu dhay aad moodo filbayaadi caddaanka almaxdu waxaa la ydhaha caanaha saafiga ahan biyo iyo waxba kale lagu barxin ee cad baa la ydhaha kaana maahu lmaxdu fi lbayaadi ad buu markaa webigu biyocadyahay fadahabuu way tageenoo fawaqacuu fiihi way ku daateen uma rajacuu ilaynaa dabadeetana way nagu soo noqdeen qad dahaba daalika suu canhum iyadoo foolxumadaas ay ka tagtay fa saaruu waxay noqdeen fii axsani suuratin muuqaalka iyo suurada ugu quruxda badan qaala wuxuu yihi qaala lii waxay igu yidhaahdeen haadihi tani jannatu cadnin jannadii nagaanshaha weeye wa haadaaka kaasina manziluka gurigaagii weeye xagga sare markaa u tilmaamayaan kaa halkaa ka bidhaamayana waa gurigaagii fasama sare ayuu kacay basari aragaygii sucuudan ay murtafican xaala uu yahay mid xagga sare qabtay xagga saraan eege weeye fa idaa qasrun waaba fooq milu rabaabati sida ceeryaanta oo kale ama sida daruurta oo kale ah daruurta albaydaai cad qaala lii waxay igu yidhahdeen haadaaka kaasi manziluka gurigaagii weeye qultu lahumaa waxaan ku idhi baaraka allaahu fiikumaa allaha idin barakeeye fadaraanii idaaya faadkhulahu aan gala ah qaalaa waxay idhaahdeen ama alaana hadda miya falaa ma gelaysid wa anta daakhiluhu waad se geli doontaa oo sida riwaayadda soo socotaa ay caddaynayso cumri baa ku hadhay idhahdeen weli dee maad cumrigaagii dhammaysana markaad dhammaysataad insha alla geli qultu lahumaa waxaan ku idhi ayaad geli doontaa qultu lahumaa waxaan ku idhi fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay mundu leyla ay fi leyla macnii xalay oo dhan dhexdeeda waxaan arkay cajaban wax la yaabla ayaan arkay famaa haada aladii ra'aytu muxuu yahay kanaan arkay bal ii fasiro waxyaabihii aan arkay ee cajaa'ibta ahaa hadda ii sheega qaala lii waxay igu yidhaahdeen innaa sanukhbiruka annagu waanu kaaga warrami doonaa ama arajulu lawalu ninkii hora miya aladii kaasoo atayta calayhi aada soo martay yuhlaqu xaal lagu bashaaqinaya ra'suhu madaxiisa bilxajari dhagax ninkii dhagaxa lala dul taagnaa ee jiifay ee madaxa dhagaxa lagaga bashaaqinaya miyaa fa innahu isagu alrajulu ninka ayuu ahaa ya'khudu lqur'aana qur-aanka qaadanaya ee xifdiaya fayarfuduhu dabadeetana iskaga tegaya waxaa weeye ka dhaqaajinaya akhriskiisa iyo ku camalfalkiisa iyo haddii allaba kuu roonya raacistiisa wayanaamu ka seexanaya can salaati lmaktuubati salaada faralka ana ka seexanay ninka caynkaasa wey oo qur-aankii kariimka ahaa ee weeleeyey ee waxa ugu sharafta badan ee la qaybahada markii uu iskaga dhaqaaqiijiyey ayaa lagu ciqaabay markaa in madaxa laga bashaaqiyo madaxuna waa halka laga seexdo bartii uu ka seexanayey ee qur-aanka uu kaga seexanayey ayaa waxa weeye laga bashaaqinaya wa ama aladii atayta calayhi yusharsharu shidquhu wa ama aladii kiimiya atayta calayhi aada soo martay yusharsharu iyadoo lagu jarjarayo lagu jeexjeexayo shidquhu qowlalkiisa ilaa qafaahu ilaa qadaadka wamankhirahu wamankiruhu sidoo kale dulkiisana la jeexayo ilaa qafaahu ilan waa naaibu faacilka imaka ama mabniyu lilmajhuul ficilka ka horeeyo sharsharuba a moogta waa mabniyu lilmajhuul markaa naaibu faacilka shidquhu baa lagu cadfaya wamankiruhu ilaa qafaahu la jeexay wa caynuhu ilaa qafaahu la jeexay fa inahu rajulu qofka weeye yaqduu ka ka lahaaya min beytihi gurigiisa gurigiisu macni ka baxaya aroortii fayakdibu been buu she wuxuu been markaa been abuuranaya uu sheegaya alkadbata been buu sheegaya xabad beena oo tabluqu gaadhaysa alaafaaqa jihooyinka gaadhaysa oo intuu been sameeyo isagoo u kasaaya ayaa beentaa bari iyo bugux loola kala dhaqaaqaya sidaasaa lalahaaye sidaasaa la yidhi iyo waxaanaa jiraa la yidhi iyadoon sal iyo raad lahayn waaya arrinta caynkaasa markaa waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a wakhtiyadii hore wakti bay qaadan jirtay qofku intuu been sameeyo inuu dabeetana meelaha iyo jihooyinka ay kala gaadhaa wakti bay qaadan jirtay ugu yaraan laakiin maanta waxaynu ognahay sida waxa weeye in wax la isgaadhsiiya ay u fududaatay degdeg u tahay kii beenta sheegaayey wuxuu awoodaa intuu beentii sheego inuu isla daqiiqadda ah caalamka oo dhan halka warkiisaasi gaadhayo oo dhan markaa uu gaadhsiiyo marka khatartu way sii badan tahay weeye aada iyo aad bay usii badan tahay muxuu noqday kaana ciqaabkiisu in sidaa loo jarjaro kii beentiisa afka u quudhaye been abuuranayo wax in sidaa loo jarjaro saa loo dildilaaciyo wa ama arijaalu wanisaau raggii iyo dumarkii miya alcuraatu qaaqaawana aladiina kuwaasoo hum iyaguba fii mili binaa'i tannuuri dhismaha moofada oo kale ku jiray fa inahum uzunaatu dadka zinaystay ahaayeenee ragga iyo wazawaanii dumarka markaa waxa weeye zinaysta wa ama arajulu markaa sidaasaa iyagana lagu ciqaabay oo waxay ahlulcilmigu tilmaamaan raxmatullaahi calayhim waxay samayn jireen markaa zine iyo qarmuun bay la dhuuman jireen oo markay zinaysanayaan meelaha inay isku asturaan oo isku qariyaan bay ku dadaali jireen dabadeetana waa la fadeexadeeyo waxa weeye bilaamaryo iyagoo abaa halkaa lagu ciqaabay waaye dabkan xagga hoose ka soo kacayana waxay ahlulcilmigu idhaahdeen munaasib weeyaanoo xaggaa hoosuu kaga soo kacayaa dabku waay limaada lianna halkay xumaanta ka samayn jireen dee gudaha hoose ayuu ahaa farjiga xaggaa hoose ayuu ku jiraa xaggaa hoosea markaa dabku kaga soo shidmaya wa ama arajulu ninkii miya aladii kaasoo atayta calayhi aada soo martay yasbaxu fi nahri webiga xaalo uu ku dabaalanayo wa yulqamu lxijaara dhagaxyaana markaa waxa weeye la liqsiinaya afka loogu ridaayey fainahu aakilu ribaa ribaa cunka qofka abuu ahaa ribada cuna wa ama arajulu ninkii miya alkariihu lmar'aati bidhaanta xumaa ee aadka u foosha xumaa alladii kaasoo cinda naari dabka ag joogaya xushuha xaala uu shidaayo oo yascaa xowlaha hareeraheeda uu socsocdo fainahu maalikun maalik buu ahaayoo khaasinu jahannama ahaa khaasinu jahannama ahaaday jahannamo markaa kii ka shaqaynaya malagii ka shaqaynaya maalik la odhan jira markaa aad bay bidhaantiisu argagaxu leedahay oo waxa weeye uu foolxun yahay wa ama arajulu ninkii miyaa tawiilu dheeraa aladii kaasoo fi rawdati beerta jooga fa inahu ibraahimu ibraahim buu ahaa wa ama alwildaanu caruurtii miyaa aladiina kuwaasoo xowlahu hareerihiisa joogay fa kullu mawluudin mid kasta oo la dhalay buu ahaayoo maata cala alfitrati fitrada ku dhinta macnii islaamnimada ku dhinta wa fii riwaayati lbarqaaniy riwaayadda barqaanina waxaa ku jiray welida lagu dhalay cala alfitrati fitrada fa qaala bacdu lmuslimiina muslimiinta bar ka mida yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wa awlaadu lmushrikiina awlaaddii ama caruurtii gaaladana ka war fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa awlaadu lmushrikiina iyo awlaaddii mushrikiinta wa ama alqowmu raggii miya aladiina kuwaasoo kaanuu oo ahaa shatrun minhum qayb ka midi xasanun mid qurux badan wa shatrun minhum qayb ka midna qabiixun mid foolxun waxaa kaloo loo ciraabay wa ama alqowmu raggii miya aladiina kuwaasoo kaanuu xasilay shatrun minhum xaalo qayb ka midi xasanun uu qurux badan yahay wa shatrun minhum qayb ka midna qabiixun ay foolxun tahay fa inahum iyagu qowmun rag bay ahaayeen khaladuu ku qalday camalan saalixan camal wanaagsan iyo wa aakhara sayi-an mid xun isku qalday bay ahaayeen oo tajaawaz allaahu canhum ilaahay ka dhaafay waxay ahayn rag markaa khayr iyo shar la yimi oo isku qalday oo ilaahay jala wacalaa uu ka dhaafay rawaahu albukhaari marka markii ilaahay ka dhaafay webigaasna ay galeen baa way wada qurux bateen qaala wuxuu uhi wa fii riwaayati lahu ay wa fii riwaayati lilbukhaariy oo uu ku soo aroorinayo janaa'iska ra'aytu leylata xalayta waxaan arkay rajulayni laba nin laba malag oo laba nin isu soo ekaysiiyey bay ahayn wa atayaanii i yimi oo fa akhrajaanii waxay iila baxeen ilaa ardi muqadasatin dhul markaa dahiran uma dakarahu dabadeetana uu sheego xadiidka wa qaala wuxuu ihi fainطalaqnaa waxaanu tagnay ilaa naqbin god mili tannuuri moofad oo kale ah oo aclaahu xaggiisa sare dayiqun ay cidhiidhi tahay wa asfalhu hoostiisuna waasicun ay ballaadhan tahay oo yatawaqadu uu ka huraayo taxtahu hoostiisu yatawaqadu ay markaa hurayso taxtahu naarti hoostiisu naaran dab ahaan ay la hurayso macnii dab hoostiisa uu ka horaayo saasuu noqonayaa yatawaqadu faacilkiisina kolkaa uu xadfaya faida irtafacat markaa dabkaasi uu kor u soo kaco ee uu kor u soo shidmo irtafacuu iyaguna kor bay u soo kacayen xataa kaaduu ilaa ay ku dhowaadaan an yakhrujuu inay soo baxaan faidaa khamadat markay gamaarta ay hoosu degto rajacuu fiiha way ku noqonayaanoo markaa hoos bay u noqonayaan wa fiiha waxaa ku jira rijaalu wanisaaun curaatun rag iyo dumar qaaqaawan wa fiiha waxaa kaloo ku jira riwaayadan xataa ataynaa ilaa aanu soo marray calaa nahrin min damin webi dhiiga walam yashuka mashakiin ha oo kii hore waxaan u malaynayaa inuu dhiigga o kale ahaa buu yidhi soo maaha kanina waxa weeyaan wala mashakiina webi markaa dhiiga buha gebigiisu dhiig fadhiya fiihi waxaa webigaa ku jiray rajuluni ninkaasoo qaa'imun taagan calaa wasati nahri webiga bartankiisu taagna wa calaa shai nahri webiga xeeligiisana rajulu nin baa joogay wa bayna yadayhi hortiisana waxa yaallay xijaaratun dhagaxyaan fa aqbala rajulu ninka ayaa imanaya aladii kaasoo fi nahri webiga ku jira faidaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxo rama rajulu ninkaa xeeliga taagani wuxuu ku tuuraayey bixajarin dhagax ayuu fii fiihi afkiisa kaga tuuraayey faraddahu wuxuu ku celinayey xayu kaana halkii markii hore jooga fajacala wuxuu gudagalay kulamaa jaa mar kastoo u yimaada liyakhruja si uu u baxo jacala wuxuu markaa jacala yarmii fii fiihi fajacala wuxuu bilaabay kulamaa jaa mar kastoo u yimaado liyakhruja si uu uga baxo jacala wuxuu gudagelayay yarmi inuu ku tuuro yani jacala wuxuu gudagelayay huwa ninkaasi dhagaxyaantu ku agurursan tahay yarmi inuu ku tuuro fii fiihi afkiisa bixajarin dhagax dhagax buu afka kaga tuuraay fayarjicu wuxuu u noqonaya kamaa kaana sidii u ahaa halkii hore ayuu ku celinay wa fiiha waxaa kaloo ku jiray fasacidaa b waxaa ila koreen ashajarata geediibay ila koreen fa adkhalaanii waxay geliyeen daaran daar lam ara aanaan arag qatu weligay axsana minha mid ka qurux badan fiiha waxaa ku jira rijaalun rag shuyuukhun odayaala iyo wa shabaabun dhallinyaro wa fiiha waxaa kaloo riwaayadan ku jiray aladii ra'aytahu ka aad aragtay yushaqu shidquhu iyadoo qowlalkiisa la jarjaraya fakadaabun beenaaluha yuxadiu ku warama bilkadabati beento fatuxmalu canhu laga qaado xataa tabluqa ilaa ay gaadhaysa alafaaqa jihooyinka wayusnacu bihi waxaa lagu samaynayaa maa ra'ayta waxaad aragta ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama wa fiiha waxaa kaloo riwaayadan ku jiray aladii ra'aytahu kaad aragtay yushdaku iyadoo la bashaaqinaya ra'suhu madaxiisa farajulu ninbuhaa callamahu llahu ilaahay u baray alqur'aana qur'aanka oo fanaama canhu ka seexday bileyli habeenkii walam yacmal fiihi binahaari maalintiina aan ku dhaqmin wayufcalu bihi waxaa lagu samaynayaa sidaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama waddaaru luulaa daartii hore allatii taasoo dakhalta aada gashay laba daarood buu galay maogta daaru caamati lmu'miniina mu'miniinta markaa guud ahaan daartoodii bay ahay dadka mu'miniinta ahi ay gelayeen wa amaa haadihi daaru daartan miyah oo ka sii sarraysa tii hore fa daaru shuhadaai daartii shuhadada weey wa ana jibriilu ana jibriil baan ahay wa haada miikaa'iilu kana waa miikaa'il farfac ra'saka madaxaaga kor u qaado xagga sare jalleec farafactu ra'si madaxaygii baan kor u qaaday fa idaa fawqii waaba iyadoo uu iga sarreeyo xaggayga sare uu yahay midlu saxaabi daruurta oo kale guri ah qaala waxay idhahdeen daaka kaasi mansiluka gurigaagii weeye qultu waxaan idhi dacaanii idaaye adkhul waxaan geli mansilii gurigayga qaala waxay idhahdeen innahu baqiya laka waxaa ku haray cumrun da' baa ku hadhay lam tastakmilhu aanad dhammaysan falow istakmaltahu marka aad dhammaysato aatayta mansilaka gurigaaga waxa weeye waad iman doontaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey riwaayadanna waxyaabo markaa kale oo ay tii hore kusii siyaadisay ayaa jira marka imaamu lbukhaari meelo kala duwan oo weliba meelo badan ayuu ku wariyey xadiidkan kitaabu tacbiir ru'ya iyabuu isagoo dhammaystira ku keenaa wakadalika axkaamu janaa'iskana wuu ku keenaa isagana meelo kalena wuu ku keenaa waana xadiidka markaa layaabka ah ee cadiimka ah khulaasaduna ikhwaani waxay tahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa cadaabka qabriga lagu cadaabo dadka qaarkood ama barsakha lagu cadaabaya inuu xaq yahay waayo dadkani waxa weeye barsakha ayaa lagu cadaabaya ilaa qiyaamaha ay ka gaadhaysaa sidaa lagu samaynaya waa kan rasuulkule sala allahu alayhi wasalam labada malag markaa u sheegaya waxaa kaloo aynu xadiidka ka qaadanaynaa macaasidaasi siday u khatarsan tahay iyo dhibaatooyinka ay leedahay beenta in laga fogaado ribada in laga fogaado waaya kadalika dayicista qur-aanka la dayacayo ee la kutubxoorayana in laga fogaado waa kaa qofkii ilaahay nicmada qur-aanka uu siiyey dabadeetana dayacay ku camal fali waayey ku tukan waayey akhrisan waayey dar yeeli waayey ciqaabka intaa leeg baa sugaya ciyaadan billaah waay waxyaabaha ahlucilmigu tilmaameen waxaa ka mid ah kii ribada cunaayey webi dhiiga ayuu dhex dabaalanaya marka uu is yidhaahdo ka baxna dhagax baa afka loo gelinayaa malaggaa halkaa taagan baa dhagax afka ugu tuuraya waxay shuraaxda qaar tilmaameen munaasib munaasibadu waxa weeye wallahu aclam had iyo jeer asalka ribadu waxa uu ka ahaadaa dahabka bahalka loo yaqaano dahabkuna waa casaan marka webigaa cas ee dhiigga ah in la dhex geliyey halkaasay munaasib u tahay dhagaxan afka loo gelinayaana waxay tilmaamaysaa xoolaha ribada lagu kasbay inaanay macno lahayn oo aanay faa'iide iyo naftoona lahayn inkastoo qofku uu is yidhaahdo dee laba kuu roon yahay xoolo badan baad urursatay ood ribada ku urursatay haddana mid wuxugu filan ama anfacaya ma aha marka calaa kulli xaal macaasidaasi aadka u khatarta badan waa in laga fogaado oo la yska ilaaliyo haddaba xadiidkan dheer waxaa ku soo arooray qariib fara badan baa ku soo arooray qariibkiiba alimaamu nawowiy oo luqawi weyn ahaa ayuu fasirayaa intii ugu muhiimsanayd qaala wuxuu uhi qowluhu yahlaqu ra'sahu وهو بثاء المثلثة يثلغ والغين المعجمة أي يشدخه ويشقه uu bashaaqinayo weeye uu markaa burburinay madaxuu kaga burburinay qowluhu yihi yatadahdahu ay yatadaxraju uu wilaanwiliyoonayo weeye marka lagu dhufto o xaggaa uga wilaanwiliyoonay dhagaxu qaala wuxu uhi walkalluubuna bifatxi اlkaafi wadami laami lmushadadati wahuwa macruuf weeye alkalluub qowluhu yihi fayusharshiru fayusharshiru marka sidaa la yidhaahdo waa marka musamaa laga dhigo iyadoo laga dhigaayo majuulo waynu soo marray labadaba waynu soo marray fayusharshiru ay yaqacu uu ku jarjarayo wey uu ku jaray qowluhu dawdaw wa huwa bidaadayni mucjamatayni labadaadoo dhibicla weeye dawdaw ay saaxuu ay qayliyaan weeyo cabaad bay ku dhuftaan markuu xaggaa hoose ololku kaga soo kaco qowluhu fayafqaru fayafqaru huwa bilfaa'i waalgayni almucjamati ay yaftaxu weey afku u kala furaya u kala qaadaya qowluhu almar'aati huwa bifatxi lmiimi ay almandari aragtidiiyo muuqaalka wey qowluhu yaxushuhaa huwa bifatxi lyaai wa dami lxaa'i lmuhmalati washin lmucjamata ee yuuqiduha shidaya qowluhu rawdati muctamatin huwa bidami lmiimi waskaani اlcayni wafatxi اtaa'i watashdiidi اlmiimi muctamatin ay waafiyati nabaati طawiilatihi waa nabaadkeedu waafi yahay oo dhir dhaadheer weeye oo nabaad iyo markaa waxa weeye dhir dhaadheer oo fara badan ka soo baxa qowluhu dawxatin wahiya bifatxi daali waiskaani lwaawi wabilxaa'i lmuhmalati wahiya shajaratu lkabiiratu geeda weyn wey qowluhu almaxdu huwa bifatxi lmiimi waiskaani lxaa'i lmuhmalati wabidaadi lmucjamati wa huwa labanu waa caanaha weliba caanaha saafiga ah weeye aan wax kale lagu darin caano markay saafiga yihiinna caddaan bay keenayaanoo waa caano markaa dhayaho cad wey qowluhu fasamaa basari ay irtafaca kor buu noqday sucuudan bidami saadi waalcayni ay murtafican xaala uu yahay mid xagga sare qabtay warabaabatuna bifatxi raa'i wa bilbaa'i lmuwaxadati mukarara warabaaba wa hiya saxaabatu daruurta weeye xadiidkaasina kaa weeye shaahidka halkan uu soo aroorinayaana waa beenaalaha saasaa loo ciqaabayaa barsakha saasaa loogu ciqaabayaa ciqaabkaa daran baa sugaaya marka waa in aada iyo aad qof waliba isaga ilaaliyuu ka feejignaado baabu bayaani maa yajuusu min alkadibi wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo maa yajuusu wixii bannaan oo min alkadibi beenta ka mid ah iclam waxaad ogaataa ana alkadiba beentu wain kaana asluhu muxaraman asalkiisu muxaramba ha ahaadee wayajuusu wuu bannaan yahay fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaar bishuruudin shuruud buu ku bannaan yahay qad awdaxtuha uu ku cadeeyey aan ku caddeeyey fii kitaabi aladkaari kitaabka la ydhaha kitaab aladkaar oo musanifku leeyahay waxaanu ka soo qaadanayaa uu uga horeeyey sheekhii la odhan jiray abuxamid alghazaali kitaabkiisa ixyaau culumi diinka la ydhaahdo wa mukhtasaru daalika arrinkaasi ikhtisaarkiisa iyo soo koobistiisu waxa weeye ana alkalaama hadalku wasiilatun wuxuu wasiila u yahay ila lmaqaasidi ujeedooyinka oo hadalka waxa weeyaan maaragtay dee ujeeddo ayaa loo hadlaa la yskama hadlo waaya markaa ujeeddadii la doonayo in la guto waa wasiiladii iyo waddadii lagu gaadhayo hadalku fa kullu maqsuudin ujeeddo kasta oo maxmuudin fiican oo yumkinu ay suuragal tahay taxsiiluhu in lagu keeno o lagu xasiliyo bikayri lkadibi been waxaan ahayn yaxrumu waxa xaaraana alkadibu fiihi been in lagu sheego ayaa xaaraana xaaraan weeye mar haddii si aan been ahayn lagu lagu lagu maaragta sheegi karo wain lam yumkin haddaanay suuragal ahayn taxsiiluhu in lagu xasiliyo ilaa bilkadibi been mooyaane jaaza alkadibu been mooye wax kale haddaan lagu xasilin karin oon lagu keeni karin ee maqsuudka maxmuudka ah ee fiicanna jaaza alkadibu beentii markaa way furan tahay beentii waa mid furan uma in kaana haddii uu yahay taxsiilu dalika almaqsuud maqsuudkaasi xasilintiisi iyo keenistiisu hadday tahay mubaaxan mid mubaaxa kaana alkadibu beentuna waxay noqonaysaa mubaaxan wain kaana waajiban waajib hadduu yahayna kaana alkadibu waajiban beentuna waajib markaa waxa weye waajib abay noqonaysaa dabadeeta tusaalayaal buu sheegay wuxuu yihi faida ikhtafaa hadduu dhunto muslimun qof muslimi min daalimin mid daalima hadduu ka dhunto yuriidu doonaayo qatlahu dilkiisa aw akhda maalihi ama maalkiisa waxa weeye qaadashadiisa wa akhfaa maalahu dabadeetana maalkiisiibuu qariyey tusaale ahaan askartiisii iyo ciidamadiisiibuu dee u soo diray wa su-ila waxaa la weydiiyey insaanun qof baa la weydiiyey canhu isaga kaa xoolihiisii qariya ama isaguba dhuuntay wajaba waxaa waajiba alkadibu been inuu u sheego biikhfaa'ihi qarintiisa inuu been u sheego oo yidhahdo maan arag ama halkan ma jooga ama waa kii goor hore halkaa sii socday iyo wax lamid adigu wuxuu kaga leexinaya wakada low kaana cindahu wadiica waxa kaa la mida low kaana cindahu qofku hadduu hayo agtiisa ay tahay wadiicatun ammaanu xoolo ammaan ahaan loogu dhiibay oo wa araada uu doono daalimun mid daalimi akhdaha inuu qaado wajaba waxa waajibaya alkadibu biikhfaa'iha been inuu u sheego qarinteeda darteed si oo u qariyo u dhaahdo xoolihii ninkaa ma haysa ama halkan maaragtay soo muu dhigan ama adiga soomu kumu dhig waar mayaa weli annagaa shaqaba isku leh ya waxba imuu dhiibin walaxwadu fii haada kullihi kaa dhammaantii waxa sida axwadka ahi ay tahay ee fiicani an yuwariya inuu sarbeebo oo uu isticmaalo kelmad isagu si u fahmaayo kan isticmaalayaana uu si kale ula jeedo wamacna tawriyati tawriyada macnaheedu waxa weeyaan yaqsida inuu uga qasdiyo bicibaaratihi cibaaradiisa maqsuudan ujeedo saxiixan saxa oo laysa huwa kaadiban been aanu ku sheegahayn binisbati ilayhi maqsuudkaa uu u jeedo marka loo ego wain kaana kaadiban mid been ku sheegayaba ha ahaada fii daahiri lafdi sida ka muuqata lafdiga iyo wa binisbati ilaa maa yafhamuhu siduu ka fahmayo marka loo ego almukhaaabu ka lagula hadlaya oo tawriyadu waa inuu isticmaalo eriye iyo hadallo laba macno ixtimaala mid tusaal ahaan waa macno baciid ahoo aan markaa dee qofka lala hadlayo usoo degdegayn midna waa macno dhowoo qofka lala hadlayo kusoo degdegayu markaa u fahmaayo markaa kan isticmaalaya wuxuu ujeedaa macnihii baciidka ahaa ee fogaa walow taraka haddii uu ka tagaa tawriyata tawriyadaba hadduu iska daayo xaaladan oo kale u alaqau ilaaqa cibaarata alkadibi cibaarada beenta ah kelmadda beenta uu toos u sheego falaysa bixaraamin xaaraan kama aha fii hada alxaali waktigan xaaladan xaaraan kama aha wastadala culamaau culimadu waxay u daliishadeen bijawaasi lkadibi fii hada alxaali xaalkan markaa beentu inay bannaan tahay bxadiii umi kulumi umi kulhuumin xadiikii umi kulhum radia allahu canha anahaa samcat inay maqashay rasuul اlahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laysa alkadaabu beenaaluhu maaha aladii ka yuslixu heshiisiinaaya bayna naasi dadka dhexdooda oo fayanmi tabinaayo khayran khayr khayr buu dadka gaadhsiinaya aw yaquulu khayran ama khayr leh ee khayr ku hadlaaya mutafaqu caleyh kaa beenaaluhu maaha zaada muslimu muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayad qaalat umu kulhuumin waxay tidhi walam asmachu maan maqal yurahisu isagoo banaynaya fii shayin shayna oo mimaa yaquulu naasu ka mida waxay dadku idhaahdaan maxay dadku idhaahdaan macnay idhaahdaan waa been been ay ku sheegaan ilaa fii alaain saddex mooyaane tacni waxay ujeeddaa alxarba dagaalka oo alxarbu khudca waa inagii soo maray oo dee dagaalkii markaa hadduu qofku been ku sheego yaa isagoo ku dagaaya gaalkaa iyo cadowgaa ilaahay ay iska soo horjeedaan oo uu dabeete ku kala gooyo xaaraan kama aha ya oo ciidankii gaaladoo fara badan un hadday iska soo horjeedsadaan uu ku qayliyu yidhahdo war waxaa idinka dambeeya waa maxay markay xaggaa dambe jalleecaanna uu mariyo dee xaaraan kama aha walislaaxa bayna annaas iyo islaaxa dadka dhexdooda la islaaxinaayo ee laysu jiidjiidaayo dadka ya waar nimankani markaa idinkunbaa iskaga kacsana niman xun maaha oo arrinta way ogol yihiino way dhadhow yihiinoo ma fogo oo waxyaaba noocaas wa xadiida arajuli imra'atahu iyo warka ninku haweenaydiisa markaa u waramo iyo wa xadiida almar'ati sheekada haweenaydu zawjaha ninkeeda ay uga warranta iyaduna waxyaabaha markaa isu soo dhaweynaya isjeclaysiinaya inuu ku dhaa waan ku jecelay oo kale ama iyaduba ay ku tidhahdo waan ku jecelay waxyaabaa lamidka marka calaa kulli xaal xadiidkan horena waa inagii usoo maray baab hore oo xagga hore ahaay anu kusoo marray baa jira marka waxyaabaha noocaasa ee maqsuudkaa saxiixa lagu gudanayo si kaloon beenta ahaynna aan lagu keensan karin in maaragta ay bannaan tahay baa halkaa laga qaadanayaa si kastaba ha ahaatee eh waa arrin muxarama asalkeedu markaa waa in layska ilaaliyo o laga fogaado xaaladahan un markaa dee oo iskaba laga yaabo inay iskaba yar yihiin mooyaane waaya وسubحaanك اللهu بxamdika أشhهadu an laa إlaaha ilا anta astaغfiruka وأtuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bxifd اllahi tacaalى waricaayatih وآkhir dacwaana an alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin وslى اllah وsلm عlى nabiyina mxamed maca taxiyati ikhwanikm fi shabakaةi manhaji online